soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn uga ganacsada dhoofka xoolaha taasoo ah il dhaqaale oo muhiima waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay bulshada soomaaliyeed ee si weyn ugu baraarugtay fursadda dhaqaale ee dhoofka xoolaha jubbaland waxaa waayadan dambe si aad ah loogu dareemayay ganacsiga dhoofka xoolaha taas oo si weyn dadaal ay ugu bixinayso wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland iyadoo dekadda magaalada kismaayo marar kala duwan laga dhoofiyey xoolo u badan lo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland ayaa ganacsatada reer jubbaland ugu baaqay in ay maalgashadaan ganacsiga dhoofka xoolaha taasoo u sheegay inay tahay fursad ganacsi oo u furan dhammaan ganacsatada reer jubbaland waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay xoogga saaraan ka faa'iidaysiga wax soo saarka xoolaha iyo dhoofkooda sababtoo ah wax keliya oo soomaaliya hadda maanta dhoofsato waxa ugu horeeyo waa nambarka ugu badan la dhihi karo waa xoolaha waxaana rabnaa in ganacsigan laga faa'iidaysto bacdama dadka technology iyo waxyaabo kale aad ugu mashquulsan yihiin technolojyada aan leenahay iyo dhaqaalaha aan leenahay maanta waa xoolaha sidaa daraaddeed in dadka ganacsatada ah ay ka faa'iidaystaan dowladda jubbaland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan uu u furan yahay suuq caalamiga ka furan yahay halkan ganacsatada soomaaliyed oo dhoofsan karaan meeshay rabaanba waxaan haynaa deked ku filan markab kasta oo ku xihan karo ama xoolo qaadi karo xambaari karo ku xihan karo waxaan haynaa maxjar xoog badan oo tayadiisi qualitigiisa aad u sareeyo standardka caalamigaanu ku shaqeeyo sidaa daraaddeed dhammaan ganacsatada danaynaysa iyo dalalkaba waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan ka ganacsiga xoolaha soomaaliya guud ahaan gaar ahaan jubbaland saad ujeedaan dibiyada iyo xoolaha hadda la dhoofinayo dhawartooda iyo midabkooda waad arki kartaan hadda waxaa socdo laba kun iyo konton oo neef oo dibye ah oo u socda dalka cumaan waxaana la hubiyey dhammaan habraacyadii loogu talagalay iyo standardkii ayaa la mariyey waxaana sharaf u ah wasaaradda iyo maxjarkaba in xoolaheena ay noqdaan lambar kow oo markii ay tagaan dalalka kale la geeyo dalabkooda hadda sii kordhaayo waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kasii shaqayno horumarinta iyo baahiyaha kaleoo taagan sida hadda aad ujeedaan sheeriskii ayaa qoraxdii laysay wasaaraddana ayadoo tabashadaas ka jawaabayso hay-adaha qaarkood ayay la kaashanaysaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badanna baahiyahaas waa laga soo jawaabi doonaa sidoo kale waxaa sharaf noo ah in maanta xoolahan halkaa la eg laba kun iyo konton dibi oo u dhoofaya dalka cumaan cuntaday cuni lahaayeen ama cawskay cuni lahaayeen ay soo saartay wasaaradda iskaashata ay maalgelisay isla markaasna tan kastoo loogu talagalay maanta ama ay qaadan karaan oo u keedsan yahay keedka cawska xarumaha kala duwan waxaan rajaynaynaa insha allah hadda kadib in la samayn doono naqayn xoolo hadda kow iyo labaatan maalmood ayay ku jireen halkan habraaci caafimaadka la marinayay hubin ayaa lagu sameeyey markii laga dhammaaday shaqadii laga dhammaystay ayaa hadda la dirayaa hadda kadibna waxaan rabnaa insha allah in naaxin xoolo loo sameeyo xoolo intaan ka burbuurinaan rabnaa insha allah waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay bartaan dhaqashada xoolaha bacdama hadda ay yihiin dad oo xoolo raacata oo xoolaha sida looga faa'iidaysta aan aqoonin insha allah ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay garab istaagga dhammaan dadka ku howlan ka ganacsiga xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxa waanu ku dhiirigelinaynaa ka wasaarad ahaan garab igaashaan waa ugu nahay